weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington dowladda soomaaliya ayaa xilliyadii dambe waday dib u habeyn lagu samaynayo safaaradaha soomaalida ee ka furan dalalka dibadda safaaradaha hadda shaqeeya ayaa lagu qiyaasaa inay soddon iyo dhowr gaadhayaan haddaba waxqabadka safaaradahaas ayaa waxaan ka waraystay danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka uganda cali maxamed maxamuud cali cagabaruur oo booqasho ku yimid magaalada washington d c ee dalka maraykanka danjira cali cagabaruur ayaa marka hore ka jawaabayay waxqabadka safaaradda uganda bismillahi raxmaan raxiim maxamed marka hore waan ku salaamayaa adiga iyo bahda v o e-da iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedana dhegaysanaysa runtii safaaradda soomaaliyeed safaaradaha kaleba waxay inta badan u furan yihiin safaaraduhu xiriirka arrimaha siyaasadda iyo arrimaha qunsuliyadaha iyo arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga inta badan safaaraduhu saddexdaasa wadamada looga furaa haddii ay ay wada awoodinna safaaraduhu qaar waxay ama sida ay u kala xushaan waxaa loo kala suubiyaa waxay markaas baahida meeshaas uga badan tahay runaanti annaga safaaraddeenu labada qaybood saddexda qaybood aan kuu sheegay laba ka mida hadda way wadaan qaybta saddexaadna mar dhow ayaan ku rajo jirnaa in aan bilowno qaybta koowaad ee arrimaha siyaasadda ama diblomaasiyadda soomaaliya uganda muddo konton sano ku dhow ayay xiriir diblomaasiyadeed lahaayeen oo wanaagsan arrimaha labaad ee safaaraddeenu ay wax ka qabato waa arrimaha qunsuliyadaha arrimaha qunsuliyadaha oo isugu jira arrimaha ardayda arrimaha maaragtay sida warqadaha dhalashada iyo maaragtay loo suubiyo arrimaha la xiriira baasaboorada bixinta baasaboorada gohoomyada dadka soomaaliyeeda rabaan inay waddankooda ku laabtaan warqadaha cadeymaha caddeynta u baahana dukumentiga soomaaliya kasoo baxay naga codsadaan safaaradaha waddamada kale inaan soo cadeyno dukumentigan saxaanshihiisa ganacsatada oo mararka qaar iyaguna maaragtay nooga baahda dukumentiyo dad u suubinaya wakaalad dad soomaaliyeed oo waddankii kale hanti ku leh inay wakaalad u suubiyaan dadkooda kale soomaaliya jiro safaaradda hor yimaada codsanayana maaragtay inay wakiilanayaan qof jooga soomaaliya marka intaasay isugu jiraan
waan garta waxaa jira saan ognahay ciidan ka socda dalka uganda safaaraddeeda hadda aada ugu joogtid ciidankaasi dabcan soomaaliya way tagaan wayna kasoo noqdaan waxaa laga yaabaa siyaasiyiin kale aan idhaahdee dad kale diblomaasiyiina inay tagaan safaaraddu dhinaca viisaha dadkaas ma ka cawsa maya maxamedow runtii soomaaliya waxaa wad yimaada adyow badan oo fiisada lagu siiyo oon arrival waxa loo yaqaano ama airboortka laga siiyo wadamo badan uganda waddamadaasay ka mid tahay markii ay yimaadaan fiisooda maaragtay laga siiyo airboortka waana heshiisa labada wadan ay isku ogyihiin marka inta badan dadka ugandeska oo annaganama soo maraan airboortkay ka qaataan soomaaliya waan gartay waad yaro taabatay howlaha ay safaaraddu qabato dhinaca ardayda iyo ganacsatada bal haddaad in yar sii faahfaahisid howlaha rasmigeed u qabataan sida tusaalahaan ardayda iyo ganacsada kale maxamed runtii uganda sidaad la socotid waxaa ku nool ama wax ka barata arday soomaaliyeed oo aada u fara badan walow aan tirada rasmiga hadda haynin laakiin lagu qiyaaso saddex kun ilaa afar kun ardaydaasu inta badan waxay khidmadaha ama serviceka ay uga baahdaan safaaradda waxaa ka mid a dowladda ama uganda ama wasaaraddeeda waxbarashada ama jaamacadaha oo naga codsada inaan xaqiijino hubinku suubino dukumentigan inuu sax yahay annaguna waxaan ku hubinaa arrinkaas waxaan dukumentiga inta badan ka fiirinaa inay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay soo tasdiiqdo markaas ayaan haddana waxaan dib ugu celinaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada annagoo hubinayna run ahaanshaha dukumentigaas inuu sax yahay markii ay noo soo hubiyaan labadaas wasaaradoodna waxaan u qornaa warqad aan leenahay dukumentigan waa sax ardaygaana dukumentigood waa sax marka inta badan ardaygu wuxuu noo baahdaa hal mar waa marka ugu horeyso maarata waxbarashada uu bilaabayo inta sano oo kale ama afar sano ama lix sano oo kale ku qaadataa wax ay uga baahdaana gooniya serviceka safaaradda ma jiraan aan kahayn sometimes inay baasaboorradooda cusboonaysanayaan xagga ganacsatada runta ganacsato badan oo soomaaliyeed a ku nool ama ha ahaadaano ganacsato dukumenti soomaaliyeed ku jooga oo baasboorada soomaaliga haysta ama wadamo kale dhalashada ka haysta ama dalka uganda aan naftirkiisa dad ku dhasho soomaaliyeed oo ka ganacsada ayaa jira inta badan waxaa xiriirada nala soo suubiya oo ama toos dukumenti nooga baahda waxaa kamid ah ganacsatada soomaaliyeed haddii ay markaas hay-ada soo weydiiyaan dukumentiga ay ku shaqeynaya inuu sax yahay ayay xiriir nala soo suubiyaan laakiin sida guud waa ganacsatada waa iska warqabnaa dukumentigay doonaan ha ku joogaano ama mid kaloo ajnabi ha wataano ama mid soomaaliyeed laakiin inta badan runtii xiriir wanaagsan ayay la leeyihiin ganacsatada ganacsatada soomaaliyada meesha joogana maxamed haddaan kuugu daro waa dad aada uga muuqda runtii waddanka ganacsatada waaweyn oo waddankana ku jira iyo ganacsato kaleoo meel dhexaada ganacsi wanaagsanna way ku leeyihiin wayna ka muuqdaan waddanka waan gartay ugu dambayntii bal haddaad nala waagtid caliow safaaradaha soomaalida ka furan dalka dibaddiisa iyo sida ay dowladdu awood ugu hesho inay shaqaalahaas mushaharkooda bixiso
maxamed runtii waxaan qiyaasayaa inay soddon iyo toddoba yihiin qunsuliyadaha guud iyo safaaradaha soddon iyo toddobadaasna waxay inta badan hadda waktiyadii ugu dambeysay oon dhihi karaba afarta sano ugu dambeysay runtii qarashaadkooda si gooniya waxay uga helayeen wasaaradda diblomaasi kastaba ama u qaybsanayaasha sida ganacsiga waxbarashada meesha jooga qof kastoo dowladda soomaaliyeed ay soo dirtay oo safaaradaha ka shaqeeya runtii wuxuu mushaarkiisa u helaa si joogtaa looguna soo shubaa akoonkiisa marka alxamdulilah inkastay cillado badan marar hore jiri jireen laakiin hadda runtii waxaan dhihi karnaa afartii sano ugu dambeysay diblomaasiyiintu arrintaasu wax dhibaataa kuma qabin si joogtaa mushaarkoodana u helayeen ugana akoonadoodana loogu soo shubaayo
waan gartay ugu dambayntii waxaa suuragala su-aashan inay wasaaradda arrimaha dibadda ku socoto hase yeeshee tiradaasi ma isleedahay way ku filan tahay oo howlihii diblomaasiyadeed soomaaliya lahayd dunida kale siday u doonay sidii loo doonayay bay u qabtaan mise weli tiradoodu way badan taho intaa inka yarbaa habboonaan lahayd in la helo runtii maxamedow sidaan hore kugu sheegay safaarad waxaa loo furaa ama arrin iskaashi siyaasadeed oo waddanka kala dhexeeya haddii ahaa lahayd ururada caalamiga ah ay ku wada jirno dowladda soomaaliyeed ay ku wada jirto sida ururada igad ay dowladda uganda ay kamid tahay ururadaas inaan ku wada jirno sida igad ururka islaamka african unionka ama ururka africada midoobey un-ka runtii ururadaas oo dhan dowladda soomaaliyeed iyo uganda waxay ka leeyihin xiriir iskaashi qaar ka midana waxayba ka mid ahaayeen aasaasiyaashooda sida igad iyo african unionka iyo o i c da ama ururka islaamka soomaaliya uganda waxay ka wada mid ahaayeen wadamada aasaaskeeda marka runtii wadamada inta badan sidaan kuu sheegay maxamed waxaa loo fiiriyaa xiriirka siyaasadeed ama xiriirka dhaqaale ee nagala dhexeeya ama xiriirka bulsho oo jaaliyadda meesha ku nool oo adeeg u baahan dowlad soomaaliyeed marka runtii numberkaas hadda aan kuu sheegay oo soddon iyo toddobada lagu qiyaasayo aada u yar yahay marka loo fiiriyo baahideena ama jaaliyadda soomaaliyeed oo muddadan dambeysay meelo badan ku noolaay ama ha naqato xagga siyaasadda oon uga baahannahay wadamo badan oo kamida inaan ku yeelano xiriir diblomaasiyadeed laakiin dhaqaalaheenna oon runtii hadda aanan oo saamaxaynin ayaa numberkaas ka dhigtay laakiin runtii numberkaas iyo ka badan waa loo baahnaa lahay bal matalan hadda uganda sidaan kuu sheegay ganacsi naganama dhexeeyo badan walow aan hadda ku dadaalayno laakiin wadamada qaara waxaa loo furaa safaaraddu xiriirkaas ganacsi darteed safaarada qaar waxaa loo furaa jaaliyad soomaaliyeed oo ku nool meeshaas oo muddo badan ku nool safaaradaha qaar sidaan kuu sheegay arrimo siyaasadeed oo muhiimahayaa nagala dhexeeyo kaleenahay iska rabnaa inaan iska kaashano ururadaas caalamiga ama saaxadahaas caalamiga siyaasadeed iska kaasha marka meelo badan oo weli kamida wadamadaas oo muhiim ah oonan hadda inta kusoo koobi karin ayaa jiroon weli aana ka furin laakiin dowladda soomaaliyeed intii aan ka warqabno ay hiigsanaysaa inay ka furto sanadaha soo socda insha allah kaasi waxa uu haadanjiraha soomaaliya u fadhiya dalka uganda cali maxamed maxamuud cali cagabaruur oo ii warramay maruu booqasho ku yimid magaalada washington d c ee dalka maraykanka halka aad nagala socotaana waa v o a washington